wax-soo saarka beeraha dalkeena soomaaliya waxa ay qayb lixaad leh ka qaadan jireen horumarka ganacsi ee dalkeena hooyo inkastoo ay yaraatay tacbashada beeraha ayaa haddana waxaa jiro dhalinyaro tacbata beeraha oo waxa ay soo saartaan u iibgeeya magaalooyinka deegaanka goobweyn oo ay ku yaalaan beero ka baxa dalagyada kala duwan ee dalkeena uuna maro webiga jubba ayaa inta badan beeraha ku yaala waxaa ka howlgala dhalinyaro soomaaliyeed oo muruqooda wax ku soo saarta xilli dhallinyaradan ay waraysi gaara siinayeen idaacadda waamo ayaa waxay baaq u direen dowladda iyo hay-adaha samafalka sidii looga caawin lahaa matoorada ay ku waraabsadaan beeraha iyo daawada looga hortago cayayaanka waxyeeleeya dalagga beeraha ka baxa waxayna sheegeen in haatan webiga uu guray islamarkaasina biyaha badda ay kusoo rogmanayaan ayna u wanaagsaneyn biyaha dhanaan beeraha qarana bexe moosana ugu yaala beerta anaa iskale dhulka anaa tabcanaa beerta hadda maxaa baxaa qaro iyo geley iyo moos iyo yaanyo kismaaan u dhiibaa mid balaalkeygaa qaadaa saasna xaggal geenaya haa nolol fiican waa ka helaa magaalada lasoo gadaala keena waalidka gooweynay joogaan dad waa jira shaqeynaan dhinacna jiraan shaqo waasii matoorna oo kiciya haweenka bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aaday u beertaan beera uga shaqaystaanin hadday gugay siiba guga iyagaa saa'id ah raggu kabarkabarka waxaa iskaga jiraan ma ogey gugi waxaa tabcada waa dumarka oo beeraha si fiican u tabcanaaya marka annaga beeraaley amana sideena beer i kalluuna u dhexaynaa haddaan reer goobey nahayba shaqa kale ma qabna labadaasaan ka shaqaysanaa meesha waxaan qabtaa beeraan ka fashaa beeraha marka nolol maalmeedka inasaanme waxaa ka baxa qara iyo yaanyo iyo waxyaalahaasa ka baxaan marka xilli hadda waxaa ku jirna oo xilli xun oo biyo dhinaankan inu jooga biyo dhinaanka waqtigaa keenay xiliga webiga guritaan uu sameeyey jilaalnimada eh ayaa keenay xiliga gugana wax baan keenna jilaalka saana iskaga rafaadna qara iyo waxaa ka baxa iyo yaanyo iyo babaay iyo waxyaalahaasa ka baxa iyo barbarooni iyo suuqda magaalada naga iibsata xagga suuqa loogu geeya qaraha soo soo baxa wax kasta in laga caawiyo oo baahna xagga makiinada iyo xagga shidaalka iyo daawooyinka iyo waxaas in laga caawiyo oo baahna qaraxaana ka baxa nyaanyaa ka baxda oo laga qaada iyo babaaygaasa laga qaada basbaaska iyo barbarooniga ayaa laga tabca annagaa rabnaa magaalada geynaa magaalada geynaa dad macabiil baa sii qaataan ayagna naga sii ibsadaan ayagna sii iibsadaan
deegaanka goobeyn waa deegaan barwaaqo ah waana halka ay isaga darsamaan webiga jubba iyo badweynta hindiya waana deegaan dalxiis oo maalmaha nasashada bulshada kismaayo ay u dalxiis tagaan